إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo talaada ahaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka iyo cagta mariya saldhigii askarta dowladda federaalk ee deegaanka xawaadley ee shabeellaha dhexe iyadoona halkaasi lagu laayay saraakiil iyo askar badan askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona dhanka kale booliiska beled xaawo qarax lagu weeraray laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaa shalay lagu dilay fagaare ku yaala magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay weerar nafurnimo ah oo shalay ka dhacay magaalada halgan ee gobolkaas munaasabadda ay ku qalinjibiyeen in ka badan boqol iyo soddon arday oo loo soo xiray machad sharci ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo talaada ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay afar labaatanka jamaada thaani sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan toddobiyo tobanka bisha koowaad ee labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka ee cagta mariya saldhig ee askarta dowladda federaalk ee deegaanka xawaadley ee shabeellaha dhexe iyadoona halkaasi lagu leeyahay saraakiil iyo askar badan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac kadib weerar saaka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin kula jarmaadeen fariisin ciidamada dowlada federaalk ay ku lahaayeen deegaanka xawaaley oo hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa dhimasho iyo dhaawac noqday askartii halkaa joogtay weerarka ayaa ahaa mid cagmarin ah waxaana meedadkoodu isbarkadeen askar badan oo muhiim u ahaa dowlada federaalka ah sarkaal sare oo ka tirsanaa dowlada federaalka ayaa la xaqiijiyey in dagaalka saaka uu ku dhintay gaashaanla sare abshir maxamuud maxamed shataqi oo ahaa taliyaha guutada saddexaad ee qeybta toddobiyo labaatanaad ayaa ka mid noqday askartii iyo saraakiisha lagu dilay weerarka saaka ka dhacay xawaadley ninkan ayaa asigoo warbaahinta adeegsanayo waxa uu goodi jiray ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin laakiinse saaka kuwii u dhaara jiray ayaa saableyda kaga joogsaday kadib markii ay baas ku shaqshaqeen gebi ahaanba xerada ciidamada waxaa si buuxda ula wareegay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin dhowr iyo toban gaari oo xerada tiir ayaa la xaqiijiyay inay noqdeen wax iyagoo fayow galay gacanta ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo ay kaxeysteen iyo wax la gubay gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada muqdisho gaar ahaana xafiisyada dowlada federaalk ayaa si weyn looga hadalhayaa weerarka cagmarinta ee saaka xarakada shabaabulmujaahidiin ay kula kalahday ciidamadii xawaadley joogay deegaanka oo ka mid ahaa dhulka shareecada islaamka lagu xukumayo bilakoor waxaa la wareegay ciidamada dowlada federaalka ka gadaal markii iyada iyo shisheeyahaba ay u cuntami weysay in halkaa shareecada islaamka lagu maamulo laakiinse ciidankii sabab u noqday in calanka tawxiidka halkaa laga siibo islamarkaasina dimuqraadiyadu ay ka hirgasho ayaa saaka adduunka ka hadaafay weerarka saaka waxa uu baqdin hor la geliyey ciidamada ku sugan shabeellaha dhexe oo ewalba aada u feejignaa islamarkaana qiyaasayay in lasoo weerari doono laakiinse aan ogeyn xerada lagu wajahan yahay dhowaan ayay ahayd markii deegaankii lowlagaab ee waqooyiga gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ku sugnaa la xasuuqay islamarkaasina gaadiidkoodii laga dhigay wax la gubay iyo wax xarakada shabaabulmujaahidiin ay gacanta ku dhigeen wamahadsanyaakaasi wuxuu ahaa cabdulaahi yaasiin jaamac oo inooga waramayay wararkii ugu dambeeyey dagaal saakay aada u qaraar oo ka dhacay deegaanka xawaadley halkaas oo khasaare xoogan dhabarka loo saariyey ciidamadii dowladda federaalk ee ku sugnaa dhanka kale magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay qarax lagu weeraray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaa qarax lala beegsaday xilli ay mooto saarnaayeen laba askari ayaa ku dhimatay dhanka kale magaalada badxaawe waxaa laga soo sheegaya in mujaahidiinta ka howlgala gudaha magaaladaas ay qarax ku waareen saldhigga booliiska magaaladaas ay ku leeyihiin ciidamada maamulka jubbaland wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisayay weerar nafurnimo ah oo shalay ka dhacay magaalada halgan ee gobolkaas maxamed daahir cali sugo ayaa faahfaahinaya
waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo u waramayay idaacadda al andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka hadlay camaliyaad nafhurnimo oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay degmooyin waaweyn oo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha dhulka soomaaliya ugu horeyn waaliga waxa uu ka hadlay oo tafaasiil dheeraad uu ka bixiyey camaliyad uu ku baxay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo shalay aroortii ka dhacday saldhig ciidanka dowladda iyo kuwa macuuslayda ay ku lahaayeen degmada halgan ee gobolka hiiraan ee dadka saraakiisha ah oo xumaanwadayaashuha meesha ku tegey waxaa ka mid ah ninka loo yaqaano sargaalka loo yaqaano jamaal axmed jaamac oo ah runtii nin aad loo baadigoobayey mujaahidiintu muddo dheer goobayeen kana mid ahaa dadka xamlada cadowga soo qaaday qayb weyn ku lahaa waa nin runtii xiriir gaar ah la leh hay-adaha kiristaanka oo xumaanta ka shaqeeya islaamkana la dirira ayuu ninkaasu xiriir iyo muxuu xuulo lahaa iyo wada shaqayn mujaahidiintuna ma aysan moogeyn muddana way raadraadinayeen sidii rag ka horraysayba ku dhacday ayuu ilaahay subxaana wa tacaala isagana xala xerada soo geliyey sidaasuuna ku dhaafay adduunku shartiisina uu kala tegey dadka muslimiinta ah sheeguuleed abuunabhaan oo sii hadlayay ayaa soo hadal qaaday oo wax laga weydiiyey camaliyaad ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulo burde waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey degmada jalalaqsi waxay ahaayeen degmada buulaburde intuba waxaa la beegsaday xarumo kala duwan jalalaqsi meel bar kontarool oo cadowgu deganaa iyo xarumo cadowga uu lahaa hadday yihiin jabuutiyaan iyo hadday yihiin soomaalida murtadiintooda intuba ayay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dhib weyn buu ugu geystay ama ha noqoto mid nafeed ama ha noqoto mid maal iyo hantidii ama guryihii cadowgaas ilaahay ay ummaddu ku dhibayeen oo meesha ku baaba'ay buulaburdena sidaa oo kale waxaa la beegsaday xaruntii degmada waxaa la beegsaday ee halkii nimanka la yidhahdo jabuutiyaanka ay u taallay barta kontaroolka ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa ku ciqaabay dad tiro badan baa halkaa ku baxay oo ay ka mid yihiin riddada jabuuti iyo kuwa soomaalidu labadaba ayaa iyagana halkaa ku ba'ay oo wax dhaawacmay iyo wax dhintay ku noqday dhulkii ay deganaayeenoo maqarada u ah oo muslimiinta lagu dhibeeyey iyo shareecada ilahay lagula dirirayeyna waxaa soo gaaray dhibaato weyn waxayna ka mid yihiin camaliyaadkan socda camaliyaadka ama xamlada lagu difaacayo shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala ee sharafta dadka muslimiinta maxay mujaahidiinta ka helayaan kulamo iyo heshiis waayahan ay wilaayadu la gaartay jufooyin iyo beelo ka tirsan qabiilka xawaadle waa kan sheekh guuleed abuunabhaan oo ka hadlay faa'iidada qabiilka iyo mujaahidiinta ugu jirto kulamada nabadeed ee ka socda wilaayada hiiraan annaga marka khayrka iyo waxa badiilku aan helayna in dadkii muslimiinta ahaa ama qabaa'ishii iyo wilaayadooda isfahmaan waxa ka dhalanaya iyo waxa aan helayno badiilka waxaa weeye in risaaladii aan wadnay oo nebillaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan ugu wakiilka ahayn in ay dadkii aqbalaan oo ay gaarto oo ay nala qaataan oo aan isla faahanno baa annaga muxuu ah waxa noogu muhiimsan ay tahay taasaa micnaha annaga noogu jirta ka wilaayahaan dadkan muslimiinta ana isku dan baan nahay muslimiin baan nahay waxaa u nabadgelaya naftoodaa u nabadgelaysa ama dhiigoodaa u nabadgelaya maalkoodaa u nabadgelaya amni bay helayaan salaamay idminaan bay helayaan waxay helayaan islaamnimadoodii iyo shareecadoodii inay ku dhaqmaan bay helayaan waxay ka badbaadayaan inay cadowga iyo muxuuha ibliiska u noqdaan asxaab micnaha diintan iyo mujaahidiinta iyo risaaladan labad waxay ka shaqaynaysa waxaa weeye ummaddan allihii abuuray inay addoommo u noqdaan ummaddatan inay noqoto ummad ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel nebi maxamed jecel sidaasaa marka faa'iidada ku jirta ay tahay waana midda keenaysa in dhiig badan u baxo in dhimasho badan u baxdo sababta keenaysa wey macna qabaa'ilka faa'iida ugu jirta waxaa weye nabadgelya helayaan qabiilku ilaahay sharciisa lalama diriri karo ilaahay tabaaraka wa tacaala qofkii dakana ka galo haddii xitaa insaanka ay ilaawaan ilaahay ma ilaaba subxaana wa tacaala ugu dambayntii waaliga wilaayada hiiraan waxa uu faahfaahiyey xamlo dacwi ah oo ka socota wilaayada hiiraan taasoo horey ugu dhawaaqday wilaayada xamladaas waa bilaabatay hadday tahay qaybaha kala duwan ee muxaafadaadka ee golihii dhaqanka islaamiga ah wilaayada ayaga laftirkooda qaybtooda ka ah intuba way bilaabatay waxayna maraysaa meel aad u wanaagsan ee dadkuna qabuul aad u fiican ayay muujinayaan walaalaha shaqada wadana ilaahay subxana wa tacaala ka ajarsiiya ayaguna dadaal bay wadaan gacmaha la isugu geeyey ee natiijadeedana waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigo mid wax badan ilaahay uu ku anfacay oo dad badani wax ka maqnaa oo baahidooda diimeeda ay ku helaan ee dad badanna ilaahay ajar ugu qoro oo hawshaas ka qayb qaatay oo gutay shaqadaa aadka u qiimaha badan marka dhammaan muxaafado walba culimmadeeda iyo waxeeda lagu xoojiyey guri walba tuulo walba ceel walba oo dad cabaan meel balle hadday jirto haddii ay jiraan ciido badan oo meel deganoo reer miyi ah intuba taargadgaraynaya marka muxaafada muxaafaday u howlgashay laakiin muxaafado walba wixii ka dhiman baa loo dhammaystiray oo hadday tahay muqararkii hadday tahay culimo ee dheeri ahy u baahan yihiin si kastaba ha aatee saraakiil iyo ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyaad nafuurnimo oo gilgilay degmooyinka jalalaqsi maxaas buulo berde iyo degmada halgan oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka hiiraan kuwaasi oo ahaa degmooyinka laga soo abaabulay lagana hurinayay xamlada shareecada dirirka ah ee ka socota gobolkaasi laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ayaa shalay lagu dilay fagaare ku yaala magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed amiin waxaa galabnimadii shalay fagaaro ku yaala degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ka dhacay xukun lagu riday laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo jubbaland oo siyaabo kala duwan ay usoo qabteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab fagaaraha uu xukunka ka dhacayay ayaa waxaa usoo daawasho tagay dad aada u fara badan waxayna maxkamaddu ka sheegtay saadaam cali silikow oo labaatan sano jir ah oo lagu soo oogay inuu ka tirsan yahay b s ta jubbaland saadaam cali silikow ayaa fursad loo siiyey inuu ka jawaabo eedda loo jeediyey wuxuuna maxkamadda horteeda ka qirtay inuu muddo sagaal bilood ah ka tirsanaa ciidanka nabad togidda oo ay dadka qaar u yaqaanaan ashahaadalo dirirka intaasi kadibna waxaa la gudagalay kiiska eedeysanaha labaad oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdulaahi yuusuf oo sagaal iyo toban sano jir ah kaasi oo lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka cabdiraxmaan ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay inuu muddo lix bilood ah ka mid ahaa ciidamada booliska dowladda federaalka kadib markii ay muddo kooban tababar siiyeen turkiga oo qayb ka ah duulaanka lagu soo qaaday soomaaliya ee lagu diidan yahay maamulada ku dhaqanka shareecada islaamka cabdiraxmaan ayaana waxa uu kasoo shaqeeyey degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kadib qiraalka ay bixiyeen labada eedeysane waxay maxkamaddu ku dhawaaqday xukunkooda dhanka shareecada islaamka waxayna ku dhawaaqday inay ku dhaceen fal ridonimo ah maadaama ay ciidan u ahaayeen maamullo ku jaal ah shisheeyaha wuxuu qaadigu soo bandhigayaa adillo isugu jira qur'aan iyo axaadiid maraajicda loo cuskaday xukunka qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin aayadda konton iyo koowaad ee suurat almaa'ida qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu dami imri'in muslim yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ilaa biixdaa halaath annafsu binnafs والثيب الزاني والمفارق من الدين التارك للجماعة رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري intaasi kadib isla fagaaraha ayaa lagula fuliyey xukunka iyadoo la toogtay labada askari oo sii jeeda dadweynuhuna ay markaasi ku dhawaaqayeen takbiirta إن شاء الله هذا التنفيذ أيها الفلون دونا وبالله التوفيق فلية تنفيذك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa had iyo goor soo dhoweysa askarta kasoo goosata dowladda federaalka balse markii ay qabato isagoo ka mid ah islamarkaana aanan ka soo laabanin waxay horgeysaa maxkamadda kadibna kitaabka ayaa loo fiiriyaa muddo hadda bil laga joogo waxaa al-shabaab isku soo dhiibay darawalkii guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladda federaalka si wanaagsan ayaana loo soo dhoweeyey kadib markii uu sheegay inuu ka baxay wixii hadda ka dambeeyana uusan ka mid ahaan doonin maamul ku jaal ah shisheeyaha warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan munaasabadda ay ku qalinjabiyeen in ka badan boqol iyo soddon arday oo loo soo xiray machad sharci ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan shabeellaha hoose warbixinta warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed ciise munaasabad si hersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin laguna soo xirayay macad sharci ah ee beesha marifle kaas oo ay ku qalinjibiyeen in ka badan boqol arday macadka beesha mirifle oo loogu magacdiray imaamu maalik ayaa waxaa ka aflaxay boqol soddon iyo afar arday kuwaasoo muddo saddex sano ah baranayay culumta shareecada islaamka waxaa kasoo qayb galay munaasabadda odayaasha dhaqanka beesha jiido mas-uuliyiinta wilaayada iyo in badan oo ka mid ah salaadiinta qabaa'ilka wilaayada shabeellaha hoose ugu horeyn waxaa ka hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimadii kasoo qayb gashay waxaan allah ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala kulankan khayrka badan ikhtitaamka machadkan imaamu maalika loogu magac daray runtii wujuhdan quruxda badan oo naga soo hormuuqanaya ayaan allah ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala nicamta allah subxaana wa tacaala noogu nicmeeyey ikhwaani fillah ma aha adduunyada keliya ma aha ee waxa weeye nicmada iimaanka iyo islaamka nicmada barashada ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa la barto ikhwaani waa nicmo weeye dad badan baan haysanin wujuhda saa u quruxsan oo runtii ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisii baranaysay muddada saddexda sano intaasi kadib maamulaha macadka ee imaamu maalik ayaa ka waramay duruustii ay ardaydu qaateen maadooyinka ardayda intalaka bari may ka mid horta alqur'aanu alkariim oo culuumah qur'aanka iyo culuumtiis qur'aanka biakmalihi dhammaantiis allah subxaana wa tacala fadlisha ardayda oo dhan qur'aankii xifdiisinyo insha allahu tabaaraka wa tacaala may kaloo ka baradeen allah subxaana wa tacaala fadlisha ardayda tafsiirka qur'aanka oo qur'aanka laga macnayo biluqa soomaaliya laga macnayo may ka baradeena tum ishan jus yaa ka baradeen ardayda sidoo kale macnaha tafsiirka culuumtiis oo barada may kamid ah usuulun fi tafsiir yaa kamid ah ardayda oo kutubada inta ka baradan kamid ah may kale kasii baradeen axkaamu tajwiidna tuxfatu ladfaal hidaayat lmustafiid taysiiru axkaami tajwiid iyo aljazariya kutub intaas kutub iyo qeybto axkaamu tajwiidka baradan qur-aanka oo funuuntiis kamid ah insha allah kadib waxaa kelimad qaatay suldaanka beesha mirifle suldaan nuuru suldaan xaaji isxaaq isagoo soo dhoweeyey martida waxaa la arkay waxyaalo badan oo diin ku saabsan oo idin dhiirogeliya halkan waxaan u istaagay hadda ilaahay inaan ku mahadiyo idinkana aad igula mahadisaan kadibna aan idiin mahad celiyo laftiinna walaalayaal si aan idiin sheegayba annagoon jirinba ilaahayna jirsiiyey islaam naga dhigay nimcooyinkiisa fara badan oona siiyey nimcatul islaam iyo waliimaan ay ugu horeeyaan ilaahay mahaddiisa ma koobi karnee insha allahu tacaala mahadda kale oo aan rabo inaan u celiyo dadweynaha kasoo qaybgalayaasha ah ee qabiilkii intaasoo sano u furnaa macadka imaam maalik intaas kadib waxaa kelimad qayim ah qaatay mid ka mid ah ardayda beesha mirifle ee ka aflaxay macadka imaamu maalik وأرسل تحية وتهنئة إلى المسلمين عامة وإلى أمراء المجاهدين في العالم خاصة أولهم الشيخ الوالد الدكتور أيمن الظواهري الذي أفنى عمره بالجهاد وجعل الله له منارة يقتدى له ولازمه في ظهور العز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ضال عمره وحسن عمله وإلى أمير المجاهدين في شرق إفريقيا البطل الشهم الشجاع القائد عالي الهمة العابد الزاهد المشفق على الإسلام وأهله أشد على الصليبيين والمرتدين الشيخ أحمد عمر أبي عويدة dadka kasoo qaybgalay xafladda ayaa u rayaaqay bandhigga kala duwan oo ay ardaydu sameeyeen iyagoona jeediyey hadallo u badan dhiirigelin gebagabadii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga hirshabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waa beesha mirifle jazaahum allahu khayran juhdiga ay bixiyeen mirahooda maanta ay goosanayaan miisaanka xasanaadka allah u saaro cid kastoo ka qayb qaadatay oo fikir ku lahayd ilaahay subxana watacaala ha barakeeyo waxaan kaloo umahadnaqaynaa si gaara u mahadnaqaynaa suldaanka beesha jazaahu llahu khayran dadaalka badan muujiyey xaqiiqatan soo gaarsiiyey meesha la rabay oo muddo saddex sana a maanta ay ku eg tahay macadkaan intuu furnaa mar kastaba u taagnaa hari habeen u taagnaa aanaan markhaati ka ahayn ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo ajarna allah ha ka siiyo waxaan kaloo umahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran waalidiintii ardadan dhalay ee raalli ugu noqday ardadooda daraasa inay dhamaystaan xaqiiqatan ilaahay subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro xaqiiqatan juhdiga aad bixiseen iyo wixii mogtahay aad malaynayseen maanta waa ujeedaan qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku horumaray inay ubadkooda wax bartaan iyagoona geeyey macaahid sharci ah warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saakaydii kaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa